marka hore waxaa mahad iskale alla marka labaad waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa idaacadda danan oo isiisay fursaddan qaaliga ah adeerow soomaalidu waxay dhahaan nimaan hadlin waa loo hadlaa waxaan aad iyo aad ugu xunnahay ama barweynta jijeela anoo ku hadlaya afkooda ku hadlaya waxaan aad aad ugu xunnahay beeshaasoo degan gobolka bakool laba meelood hal meel ka mid ah qaabkii uu u dhisay shariif xasan uu golaha wasiirada ee saddexda gobol waa gartay soomaalidu sidaan la soconno waxa burburiyay oo dhibkan iyo rafaadkan u keenay waxa waaye cadaalad darradii ay dhexdeeda isku samaynaysay waxaan lahayn madaxweyne shariif xasan saddexda gobol si cadaalad ah sinaan ah ayuu ku samayn doonaa golaha wasiirada laakiin waxaan u sheegi lahayn in uusan abuuranin mucaarad uusan abuuranin xumaato saddexdaas gobol uusan ku dhex abuuranin
waa gartay marka waxaad saluugsan tihiin liiskii labaatanka wasiir ee golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed ee shariif xasan sheekh aadan uu magacaabay boqolkiiba saddex boqol waan dhaliilsannahay waanan saluugsannahay qaabkii uu ku dhisay golahaas wasiirada ah waayo beelweynta jijeele waxay ka degtaa gobolkii boqol laba meelood hal meel laba boqol toban iyo laba kilomitir ayay gobolka boqol ka degtaa iyadoo taas ay jirta ayuu wuxuu ku sameeyey cadaalad darre wax aysan qaadan karin oo aysan u qalmin ayuu sameeyey mana qaadan doona mana yeeli doona waana diidana
shariif xasan sheekh aadan ka hor intuusan wax magacaabin qaabkaad wax u rabtaan oo kale ma kala hadasheen oo ma u gudbiseen adeerow soomaalidu waxay dhahdaa madaxa meel u sarrayso la salaaxa ma lahan waan u sheegnay waan ka dhadhacsiinay aso og ayuu sameeyey cadaalad daradan ayuu sameeyey marka waxaan u sheegaynaa wax allaala wixii ka dhaca meeshaas saddexdaas gobol uu dadka iskugu dhiibaya qoryaha wax allaala wixii ka dhaca mas-uuliyaddaas berritaasaa qaadanaya
marka mar hadiiba hadda liiskaad iska wayseen kabeel ahaan horeyna sida haddaa sheegaysaba shariif xasan aad la hadasheen oo wax walibaad u gudbiseen hadda maxaa idin go-aan ah ood samaynaysaan wallaahi adeerow beesha meel kastoy degtaba waa tashatay taladeedana kolley waa soo bixi doontaa oo waa tashanaynaa oo waxaa la yidhahdaa ninka raggaa wuu tashadaa kolley tashigana wuu soo bixi doonaa laakiin waxaan ugu digaynaa ugu digaynaa laba boqol iyo saddex boqol aan ugu digaynaa meeshaas wax allaala wixii ka dhaca darita inuu asaga mas-uuliyadeeda qaadayo adeerow siday ku dhici kartaa dad aan gobolka u dhalanin oo intaasoo kumanaan kilomitr ka yimid in wax laga siiya annaga oo gobolka deganeen oo laba meelood hal meel deganeenna aanan nagula xusin siday ku dhici kartaa mana qaban karta manana qaban doonta wax allaala wixii meeshaas ka yimaadana dadkaas dariska ah eelka ah walaalaha isku fiicnaa wax allaala wixii ka yimaada shariif xasana waxay leedahay ayaa qaadaya mas-uuliyadeeda
cabdiraxmaan cabdi iidow aqoon-yahan ka soo jeeda bakool aad baad u mahadsan tahay adaa mudan walaal